habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhowaada warka habeen qodobada caawa ku dhegeysan doontaan waxa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo guddoomiyey shirka golaha wasiirada iyo golaha wasiirada ee soomaaliya oo ansixiyey heshiisyo dhowr ah oo ay dowladda soomaaliya ee la gashay dhigeeda tanzaniya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya uu ka qayb galay kulanka saddex biloodlaha ah ee madasha isku xidhka howlaha kahortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah in ka badan boqol xirfadlayaal caafimaad oo maanta u fariistay imtixaanka takhasuska dhakhtarnimo ee isbitaalka wadajir ee magaalada muqdisho ciidanka xeebaha soomaaliya iyo kuwa yurub oo dhowlatis ku sameeyey gudaha badda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay daahfurka xarun cusub oo ay shirkadda caalamiga ah ee istikbaal ay ka hirgelisay magaalada muqdisho hay-adda sodma oo boqolaal qoys oo danyar ah gargaar ugu qaybisay degmada shangaani ee gobolka banaadir
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeen khamiis ah jimco ayaa soo geliso taariikhdana waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha abriil sanadka laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxaa hayeen qodobada warkayaga habeen kuwooda ugu dooroon markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyada oo shirkaasi maanta lagu ansixiyey heshiisya saddex ah oo ay dowladda soomaaliya ee la gashay dhigeeda tanzaniya golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta yeeshay kulankooda toddobaadlaha ayaa lagu ansixiyey saddexdan heshiis oo ay wada gaareen dowladaha soomaaliya ee tanzaniya heshiisyada ay golahu meel mariyeen ayaa kala ah heshiis iskaashi oo u dhexeeyo dowladaha soomaaliya iyo tanzaniya heshiiska wareejinta maxaabiista ee markaasi xugman iyo heshiiska iskaashiga dhinaca dalxiiska oo ay goluhu maanta meel mariyeen shirka golaha wasiirada uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sidoo kale looga dhageystay warbixin wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga waxaana warbixinadan ay la xiriireen amniga guud ee dalka xasilinta goobaha markaasi lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo golaha wasiiradu ay markaasi si adag kaga arrinsadeen arrimaha hortabinta leh ee dalka oo ay ugu horeeyaan dagaalka ka dhan ah al-shabaab dhinaca kaleetana haddii aynu fiirino dhegeystayaal magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay shir markaasi lagaga hadlayay arrimaha xagjirka ah iyada oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane waa mudane saalax jaamac uu ka qayb galay kulanka saddex biloodlaha ah ee madasha isku xidhka howlaha ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah shirkan oo markaasi uu soo qabanqaabiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socda beesha caalamka iyada oo si gaar ah diiradda loo saaray sida ay muhiimka u tahay in laga hortago fikirka xagjirka ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo madashaasi khudbad ka jeediyey ayaa si gaar ah ugu dheeraaday dagaalka dowladda federaalk ee soomaaliya ay kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab iyo arrimo ay ka mid yihiin sida ahmiyadda gaarka ay wakhtigan u leedahay in diiradda la saaro ka hortaga fikirka xagjirka ah sida uu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kaleetana haddii aynu fiirino dhegeystayaal magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa ka qabsoomay shir heer wasiire ah oo dhex maray maamulka puntland iyo sidoo kale xubno ka socdo wakiilada beesha caalamka kaasi uu shir gudoomiyey wasiirka qorsheynta puntland daa-uud maxamed cumar kulankan ayaa looga hadlay mashaariicda horumarineed iyo weliba kuwa bini-aadanimo ee ay puntland ka taageeraan wakiilada beesha caalamka iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta iyadoo wafdigan ay la wadaageen wakiilada beesha caalamka buugga qorshaha maamulka afheenka madaxtooyada puntland jaamac dabarani oo markaasi ka hadlay shirkan maanta ka dhacay magaalada nairobi ayaa sheegay in shirkan uu kusoo dhammaaday jawi wanaagsan shirkan ayaa kusoo aadayo iyadoo sidoo kale xiriirka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo puntland muddooyinkii ugu dambeeyey uu ahaa mid aanan hagaagsaneyn waxaana u dhexeeyey khilaaf iyo kala fikirduwanaansho u dhexeeyo arrimaha dastuurka taasi oo horseeday in puntland ay shaaca ka qaado in xiriirka ay u jartay dowladda federaalk ee soomaaliya geesta kaleetana ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya ayaa tababar waxaa ay ku qaateen markab dagaal ciidanka ilaalada xeebaha ee markaasi booliiska iyo kuwa howlgalka badda ee midowda yurub ayaa ee soomaaliya loona yaqaano atlanta ayaa fuliyey layli mideysan oo ay ku qaateen markab dagaal waxaana markabkaasi dagaal oo laga leeyahay marka markabkaasi dagaal gudaha biyaha ee markaasi soomaaliya layligan ayaa xambaarsanaa qaababka lagula dagaalami karo burcadbadeeda dhaca hubeysan ee badda iyo weliba ka hortagga maalgelinta sharci darada ah ee dembiilayaasha iyo shabkadaha argagixisada layligan waxa uu ka mid yahay tababarada joogtada ah ee lagu taageerayo ciidanka ilaalada xeebaha booliiska sarena loogu qaadayo xirfadaha kala duwan ee saraakiisha ammaanka iyo nabadgelyada badda leeligan wadajirka ah waxaa hogaaminayay taliyaha ilaalada xeebaha gaashaanla sare bashiir cabdi khaasim iyo taliyaha markaasi marka ka socday dhinaca howlgalka atlanta si kastaba ha noqotee waxa ay diiradda saareen sida ay kaga hortegi lahaayeen falalka burcadbadeennimada ah ee kusii kordhayay bilihii dambe xeebaha soomaaliya warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waa nageynta warkankeisa xiga nabadii warsan
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel